codbixiyaasha somalilan ayaa u dareeraya goobaha codbixinta saacadaha soo socda waxaana isdiiwaan geliyey dad ka badan hal milyan oo qof sida ku qoran bogga internetka ee guddiga doorashada dadka ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka maanta madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa shir jaraayid oo uu kaga hadlayo arrimaha doorashooyinka beri loo dareerayo ku qabtay hargeysa haddaba shirka jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakule waxa uu wareystay madaxweyne muuse bixi isagoo ugu horreyna weydiiyey ujeeddada uu shirka jaraa'id u qabtay
ujeeddada waxa ahayd berita waxaan u dareerna codbixintii marka shacabkaan la hadlayey waxaan doonaya inuu iftiimiyo ujeeddadaan u leenahay shirka ujeeddadaan ka leenahay inay ka balaaran tahay qof la doorto inay dalka horumarinta tahay inay dalka wax wada yeesho inuu cod madas yeesho in golahu uu dalka dantoora matalay marka in nabadgelye lagu qabto waxaan uga mahadnaqaya shacabka iyo dhalinyarada ololeysa nabadgelyada iyo sidai qiirada wadanimada lahayd ee ay soo amadaxeen waa uga mahadnaqaya codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dadka tilicisanna waa kala dardaarmay markay dhammaato haddii muran yimaadana inuu muranku noqdo mid degan oo ilbaxa oo adoo wax yar doonaya aana danta qaranka dhaawicin aad si nabadgelyaa u dacwootay ilaa maxkamadda ay furan tahayna waa ka warramay marka qodobadaasaan ka warramay
dad badan baa madaxweyne isweydiinaya laba sannadood ama ku dhowaad adoo madaxweynea xisbi xaakimka aad guddoomiyaana u tahay iyo labada xisbi mucaarid waxaa kala lulateen oo ku murmayseen qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka weliba wakiilada khatata aad hal mar baa isla jaan qaadeen ma maxaa mar waxa marka hore isku haysayna marka dambe meesha ka baxay muxuu ahaa de soonadaas tala aan la shiidin tala aan la rugin waa lagu rafaadaa dee waxay doorashada see loo qabtaa doorashadana in badan bay dib dhacday sharciyadoodama dhammayn markaa dee muddaan iyada ayaanu soo daydaynay waddada la maraayo oonu ku doodayna xisbiyada badan waxaa loo dhistay waxa weeye in raayiyaal kala duwan iskalaacaan waa talada la shiiro oo lagu doodo oo lagu kala cadhoodo oo laysugu soo noqdo oo muranku adkaado markaa maxaa la helayaa talada bisil cuntada ilaa la kariya oo dabka la saara meel cunaa ma islaataa taladuna waxay ubaahan tahay in dee la shiiro oo ay muxuu yahay inaan isdilin kuma kala tegi mayno laakiin taladan waa ku doodaynaa waa ku daalaynaa deetna waxaa la helayaa tarunta markaa waa dhab laba sano aanu shaysanay cid isuga kaaya iman annagunbaa kol kala baxayn kol soo noqon waxba kamay tarin waxba kamay tarin waanun bay sheegaya wax alle wax raayo iyaguna u gaaray nagu dareen ma jirin waxay dhexeeyaa dhaqaalaha matalan iminka shan iyo toban milyan xukuumaddaada bixisay baa aan xogta ku haynaa shan milyan oo qura caalamka idinka soo gaaray ma laga yaabaa in xiriir ka dhexeeyo murankiina siyaasadeeda hore in lacagtii loogu deeqi jiray somalilan xilliga horo doorashooyinka in la joojiyo taa horta waxaan ku sheegayaa iyagu safar safiirada imanayay waaray lahaayeen waar heshiiya midooba mataqaana waxaa la dhahaa isu celin waar isku noqdo heshiiya un bay lahaayeen laakiin option ay noo keeneen oo tabayadu loo dhigeen oo raacnimo jira kii u dambeeyey qolada mucaaridka ayaa codsatay inuu goobjoog ka ahaada iyagoo ka dabcan mucaaridku hore wuu ka baqaa dowladda oo waxay dowladda hadhow waxay doonta samayn doonta iyagoo doonaya inuu caalamka looda waxaan ku heshiin ana waan ogolaa intaasa nagu lahay laakiin talada kale annagun baa rurwanaynay alxamdulillah waanu dhamaysan waan uga mahadnaqay qolada xisbiyada macaadka isug sug ta kale lacagtii la bixin jiray inay gooyeen arrintan markii talada aad ku raagteen anu ma garanayo lacagtii hore bixin jireen iyo tan waxay u gooyeen mana odhan maxaa u goyseen mana odhan lacag baan idinka doonaynaa waayo haddii doorashada lagugu taliyo oo lacag lagugu siiyo waa lagugu talinaya doorashadu waa waajib qaran innagayna saarantay waa meelaha qaranku leeyaen u baahnayn in cid kale soo fargeliso annagoo xisbi mucaarida iyo xukuumad iyo shacbi taa ka duulayna annagu waa isku tashanoo wixii wax noo keena waxay noqotay saddex bilyonkii qolada yurubiyanka iyo laba taawankii waa shantaa wey
goobjoogayaashii ugu badnaa baa yimi boqol iyo saddex daani kaba badnayn oo safiiro ay ku jiraan safiirka yurub ku jiro diblomaasiyiin rucada ay ku jiraan madaxweyne siraleon hore ku jiro laba kun toddoba ilaa laba kun sideyo toban siraleon madaxweynaha ka ahaa maxaad is leedahay tirada intaa leeg maxaa wada waa maxay ujeedadooda way caddahay waxaa wada somaliland baa yaa laga yaabay oo la tijaabinaya ma dhaba intaasoo tallabi karaya qaaday ma dhaba ma nabadgelya ma ku qabsan karaan ma runbaa waxay waxay la yaaba yihiin lama ictiraafsanaa waa meel yaroo abaara waa qabaa'il waxaasaa lagu akriyaya cadowga somalilan oy xamar ugu bantay dowladda xamar wax kalama qabato yani intaas bay faafisaa deetana waxa maalmo dhacday doorashada way ka heshiiyeen haye diiwaangelinta way sameeyeen haye ololii way sameeyeen nabad qabaan haye sanaaduuqda way dirayaan markayba sanaaduuqi magaalada caasimada ka baxday yimaadeen dowlaasiintan iyo safirada ee siyaasiinta marka waxay ku jirtaan somaliland baa saaran midiqu halkaa saaran in waxaa laga filaayo ay adduunka mujay ka baxdo iyo erey qaroocato waana taan maanta shicibka uga digaya maanta intaasoo dhan indhahooda cadowgen ha ku jabo waxayna hoose heegina way madaxweyne su-aal shaksiyan doona ku weydiiyo muddadaad xilka haysay inta badan waxaa la tilmaamaa madaxweynaha ugu badan ee dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo madaxweynaha kenya inta ugu badan fagaare kaga hadlay haddana wayse soo hor fadhiisateen oo wada hadalkiinii muxuu ahaa jabuuti oo idinkii wada hadlay mase shaksiyadaad madaxweyne farmaajo u nacabta adigoo muuse ah mise wax kala ayaa jira
horta aniga farmaajo berigii hore soomaaliya ismana noqon aabiyaan is yaqaan waa fishanka aadoo asee jiri marka wax alle wax olaad shaksiyana oo naga dhexaysa ma jirto habay yaraatee waa qofka gacmaayu kala fiyo yihiin dad aan maraykan joogana ina yar baa u haysa markaa arday ah ma arki jirin adeeradii waan arki jiraan marka isaga anu ma haysto farmaajo ma haysto waxaan haystaa talada xanaf taalla waxaan ka waxaan la ka damqanaya oonan ka dagaalamaya waxa weye maanta ragga xamar jooga ee og somaliland wixii ku dhacay ee welina annagaa naga tirsanta xor ma tihiin ereygaasaan ka dagaalamaya anugu qof wal oo somaliland waa ku ajir taa ka dagaalama ka yar ka dhalan doona ka dhashay ka jooga si kale oo aan fagaare laga hadla ahayn oo arrintaa aad uga dhaadhicin kartaa ma ku muuqataa dee markaanu isu nimaad waanu garnaqsan isaga wuxuu daafacayaa waxaa lagu dhaariyey inuu midnimada somalilan ilaaliyo oo soomaaliyeed ilaaliyo oo ay somaliland iska tahay qayb kamida somaliland soomaaliya soomaaliya kamid tahay ana taasaa dee arkayaa tu aan runa ahayn inaan ka dagaalaman ay tahay ila waa ti dadii dunya loo rogey madaxweyne markaan su-aal kale ku weydiiyo wadahadal baa somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey dowladdii kaa horreysay madaxweyne silaayi bilowday adiguna dhowr jeer isku dayda inaad anba qaadan wada weli ay muxuu ahaayey si wahakada ugu jiraan xisbiyada mucaaradka awcidoo kale waxay soo jeediyeen in laga baxo wada hadalaas la joodi joojiyo oo ay ku faa'iideen dowladda soomaaliya siduu faysal sheegay ma kuu muuqataa ama ku tiri jirtaa in wada hadalladaasi aad ka baxdaan somaliland ahaan hadan waxaan ahayn wax laguma helo laban baa inoo furan dagaal baynu qaadana xal baynu ku qabsanayna waa maya macquul maaha dagaal waynu kasoo dahan waa gar baynu nimankan dee wadana nimankani ma diidana inaynu hal laba dowlad istagin weliba farmaajo taariikhda mid buu ku leeyahy ninka maxamed maag soomaaliya ninka iyo qorsee waa wixii dhacay iyo soomaaliya xusuuqi dhacay waxaa boolisood ka bixinayna waa history isaga u qoran maalgelin ka bixi waa mid u qoran dee waa tallaabo hor loo wanaagsan oo laga amaqaadi karo dadkuna maanta caalamka dee xoog soo muquunay hadal baa loo kala baxa inagoo garanay oo waxayna maamulanay caalamka iyaga la hadlima inaan ku qarcino waardi dowlad madax banaan baa maxaan wada wadaa aynu doo soconaa xalka kala helayaana wadagaanu qaadnaa maanta caalamkaa dhama jooga wuxuu markhaati ka noqonaya inay soomaaliya dal xora oo waxooda maamushay oo horena xor u ahaa tahay markaa dariiqi inaga hayna adoo garan lama dagaalamo dee adoo garan leh gasaa lama lugiyo inagu garteena si fiican oo duuban oo midaysan aanu sheegno male su-aasha ugu dambaysa madaxweyne waktigaagana kaagama hadnaqayo inagoon ballansan inaad ii maaragtay ogolaatay su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya doorashadan intaad beri jiro loo dareeraya xisbi xaakim ahaan madaxweyne ahaan maxaa dadka u ballan qaadaysa ma ku qanci doontaan golaha wakiilada murashaxiinta kuu sharaxan iyo murashaxiinta golaha deegaanka idiin sharaxan ee waayo doorashada inay ku qancaan natiijada doorashada waa khasab baryo maha sharciga faraya qofku sharcigu ku dagaal inuu ku dacwoonaya haddii u dhaha waxbaa iga qaldan sharcigu maraya hadduu qalad soo baxo maxkamadda u celinaysa haddii sharcigaa uu bilaabo kasoo bilaabo goobta iyo commissionka iyo maxkamadda hadduu wax ku helo xaqiisa waa loo celinaya hadduu ku waayo uu raacaya haddaba intaa diido dee dacwadu doonaysa waaliba waxaad doonaysaa gardan sharciguna maajiraya ma soconayso marka anigu waan ku qasbanahay xisbigeygu ku qasban yahay kuwa kale waa ku qasban yahay tog ta kale waa qof qof imika doorashadu waa qofkii waxaa tirtaa sharcigu maraya hadduu wax ku helo nasiibkii hadduu waayo furee kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u warramayey wariyaheenna hargeysa khadar maxamed cakule